bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan qodobada warka ugu waaweyn idaacadda dalsan caawa idiin haysana waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo hoftii hogaaminaya ayaa gaaray caasimada dalka etoobiya ee adisababa isagoo ka qaybgalaya shirka midooda afrika ciidamada dowladda ayaa soo bandhigay maanduuriye si qarsoodiha loo isticmaalayay koonfur galbeed oo shaacisay jadwalka kuraasta ugu horraysa ee lagu qabanayo degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta lageeyey magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose guddiga adeega garsoorka iyo weliba xeraalyaha guud ee koonfur galbeed oo gaaray degmada afgweye iyo madaxweyne qoorqoor oo kulan la qaatay ku-xigeenka wakiilka qaramada midooda soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kusoo dhawaada dhegaystayaal warkaasi oo faahfaahsan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi hogaamin ayaa gaaray dalka etoobiya oo shirab kaga qaybgelayo madaxweynaha ayaa si diiro loogu soo dhaweeyey caasimada dalka etoobiya adisababa waxaanu ka qaybgeli doonaa shirka meertada midooda afrika ee sanadkii mar loo qabto caasimada dalka etoobiya adisababa uu ku yaalo ay ku taalo xarunta midooda afrika afhayeenka madaxtooyada cabdirashiid ayaa safarka madaxweynaha ee adisababa faahfaahinaya
iyo wafdigiisa ayaa markii ay soo gaadheen gegida diyaaradaha ee caalamiga ee booli waxaa halkaas si diiran ugu soo dhoweeyey wasiiro kala duwan oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare mudane abiy axmed iyo safiirkeenna inoo fadhiya dalka etoobiya mudane cabdilaahi axmed jaamac iyo diblomaasiyiinta kala duwan ee dalkan etoobiya inoo jooga shirweynahan oo muddadii labadii sano ee lasoo dhaafay aanay madaxdu si foolka foola isugu iman ayaa markii ugu horraysay laysu iman doonaa si looga arrinsado arrimo aad muhiim ugu ah qaaradda xilligan la joogo iyo mustaqbalkaba waxaa si fiican madaxdu ay uga wada hadli doontaa sidii dibu habayn xoogle loogu samayn lahaa hannaanka iyo habka uu u shaqeeyo ururka midowda afrika waxaa sidoo kale laga wada hadli doonaa sida iyo guusha laga gaadhay xakamaynta covid nka iyo dhibaatooyinka ragaadiyey qaaradda oo ay ugu horreeyaan amni darrada saboolnimada xagjirnimada iyo arrimo kale oo muhiimah oo madaxdu inta shirkani uu socdo ay isula soo qaadi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisu inta uu socdo shirweynaha midowda afrika waxay halkaas ku soo bandhigi doonaan aragtida dowladda federaalkaah ee soomaaliya ee ka khusaysa sidii loo habayn lahaa iyo hannaanka shaqo ee midowda afrika waxaa sidoo kale ay halkaas ku soo bandhigi doonaan guulaha ay soo hooyeen shacabka iyo dowladda soomaaliya oo gacantays haysta gaar ahaan dhinaca horumarinta amniga dowladnimada dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo musuq maasuqa horumarinta kaabayaasha dhaqaale la dagaalanka faqriga ayaxa iyo arrimo kale oo run ahaantii aad muhiim u ah madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay magaaladan adisababa waxa uu shirduceedyo la qaadan doonaa madaxda ka soo qaybgeli doonta shirweynaha midowda afrika oo lagu wado inuu berrito si rasmiya uga furmo magaalada adisababa ee dalkan etoobiya waad mahadsantihiin
afhayeenka madaxtooyada cabdirashiid ayukaasiyaha oo ka warbixinaya safarka madaxweyne farmaajo uu ku tegay adisababa maamulka koonfur galbeed ayaa markii ugu horreysay shaaciyay kuraasta doorashooyinkooda lagu qabanaya degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose guddiga doorashooyinka xeer maamul goboleed ayaa shaaciyay jadwalka toddoba kursi oo ka mid a kuraasta golaha shacabka ee degaan doorashadu tahay magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose qoraal ay soo saaray guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa lagu sheegay in diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya todobada kursi ay bilaabanayso siddeedda bisha februari isla markaana doorashada kuraasta ay ka kala dhici doonto laba ay ku dhici doonto laba maalmooda guddiga doorashooyinka ayaa sheecay in doorashada kuraasta lasoo saaray qaar ay dhacayso sagaalka bisha halka kuwo kalena la qaban doono tobanka bisha waxaana doorashada kuraastaasi ka dhacaysa magaalada baraawo oo ah caasimada rasmiga ah ee goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed kaariye qoorqoor ayaa kulan la qaatay ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey madaxweynaha dowlad goboleedka axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa galabta kulan la qaatay ku-xigeenka ergiga qaramada midoob arrimaha soomaaliya kiikian beho labada mas-uulaya waxay ka wada hadleen xaalada dalka iyo weliba guud ahaan arrinta ku saabsan abaaraha ka jira oo deegaanka galmudug madaxweynaha ergiga ayaa waxay ka wada hadleen saamaynta baahsan ee abaaruhu ku yeelatay deegaanada iyo dadka reer galmudug sidii gargaar deg dega lala soo gaari lahaa dadka oo abaaruhu saameeyeen sidoo kale kulanka dhex maray madaxweyne qoorqoor iyo ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobey kiki ngeho ayaa looga arinsaday xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka madaxweynaha galmudug oo weli ku sugan magaalada muqdisho waxa uu wadaa kulamo uu la yeelanay qaar ka mid a wakiilada beesha caalamka ah isagoona kala hadlaya wax ka qabashada xaaladaha abaaraha ee ka jira dagaalka isagu maamulkiisa oo majaraha u hayo ciidanka dowladda soomaaliya ayaa soo bandhigay maanduuriyo si qarsoodi ah loo soo geliyey magaalada muqdisho qaarkoodna la isticmaalayay sida warkan ugu faahfaahinayso warihiina faadima cabduqaadira warkaasi waan ugu soo noqon doonaa guddiga adeega ah garsoorka iyo weliba xereeryaha guud ee koonfur galbeed oo maanta gaaray degmada afgooye ibraahim maxamed bayo ayaa warkan faahfaahinaya
wafdigan uu hogaaminayay xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed qaybna ka ah xubin ka tirsan guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta soo gaaray degmadan afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana degmada ku soo dhaweeyey taliyaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta gaashaana sare nuur xayir taliyaha saldhigga booliiska degmada iyo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka shabeellaha hoose markii ay soo gaareen degmada ayaa ugu horreynba waxay u kuurgaleen xaaladda ka jirta saldhigga booliiska xabsiga dhexe ee degmada iyo qaabka ay u shaqeeyaan maxkamadaha gobolka iyo tan degmada afgooye iyadoona wafdigan ay la kulmeen ciidamo ka tirsan booliiska iyo guutada daraawiishta oo xilligaa ku howlanaa howlgal ay ka fulinayeen guri lagu samaynayo waxyaabaha maanka dooriya waxaana howlgalkan lagula dagaalamayay waxyaabaha maanka dooriya hogaaminayay taliyaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta gaashaanla sare nuur xayir cali ugu horreyn waxaa wafdigan degmada afgooye kusoo dhaweeyey howsha ciidanka ay wadeenna u faafahiyey taliyaha saldhigga degmada afgooye gaashaan lacali roble cabdi maanta waxaa booqasho noogu yimid degmada afgooye xeer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed iyo guddiga adeega garsoorka isagoo u socdo howl maalmeedkii kormeerkiisa oo wafdiga ayaa haddana waxaa uu la kulmay howlgalkan lagu guulaystay in lagu soo qabto waxyaalaha daraagada daraagadan haddii ay magaaladii gal laheed ama magaalooyinkay gal laayeen dembiyo badanaa ka dhalan lahaa waxaan u mahadcelinaynaa askartii ka howlgashay soo qabatay cabdiwaab ibraahim xeeraalyaha guud ee gobolka shabeellaha hoose ayaa amar ka soo saaray ciddii lagu arko iyagoo ku guda jira samaynta waxyaabaha maanka dooriya markaan arkay kiisaska ugu faraha badan ee ka dhaca gobolka in ay kaliftay daraagiska sidaa daraaddeed ciddii lagu arko daroogo xeerka waxa uu ka qabaa dhowr iyo toban qodob qodobadaas ay ugu horeeyaan afar boqol toban iyo kow afar boqol toban iyo labo afar boqol toban iyo saddex afar boqol toban iyo afar ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed intaas ayaa lagu xukumi doonaa loomana dhaafi doono qofkii lagu arko asigoo gadayo ama ka ganacsanaya ama asigoo cabayo ama asigoo beerayo sheekh cabdiqaadir cali oo ah xubin ka tirsan guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa u mahad celiyey hawsha ciidan ee ay hayaan ciidanka daraawiishta iyo booliiska ka howlgala degmada afgooye mayba aan ka mahadnagaane saraakiishii ciidamadii eed maanhoolin maan howlgalkan yani fuliyeen anka mahadnagaane dadaasho ilaahay subxana wa taala anka mahadyaana tuma anka mahadnagaan khayra lasii walan baahanyi bulshada ani la ilaalay tan hata ku hortag waay iyadoo tu walba lan ku foostooyin sidiin amare nyinga maana yalla koy ku hortag way daban buliiska nasi loogi may waa ku hortag ku daba tag yani daban oo ka shaqeeyaan marka eedayadan ka mahadnagaana waa lanka dadka xaqoobadayna ka mahadnagaana ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay xeerraalyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aadan mukhtaar suuri waxa uu ciidamada uga mahad celiyey howlgalka ay kula dagaalamayaan waxyaabaha maanka duuriya isagoona si kooban uga hadlay safarka maanta ay ku soo gaareen degmada afgooye iyo kormeerkooda
laba boqoloo liitir haddii laba boqol liitir afgooyaha dhex gala aqoon intay dembe ku dhii kor dembiya tira badan dhiyaa markan booliiskii ku horseeday igma hadnagaana shaqada adag iyo haayaan inkama hadnagaana may ballanaa horan socda tankaleel mayn dardaarmaane bulshada deegaankan ka dhagan in booliiskii la shaqeeya haddii booliiskii layn la shaqayna argaytan walaadin iskoola jaran leetin hanga la siyaay walka taa u barahay markasta nog iskoola andarsity jaamaca andarsity langna inta digsanka karsadahay bareeraawti markaas nogi ka alkulisti nagadeelata mayla fadee markan shacabka degan deegaankan in la shaqeeyaan booliiska han sheegaan meela waxyaabahan laka kariyaw walaan la subiyaw waa maandooriyow caqliga bedele lankoob aqlishaha bedelmoon wal kasta suubiya adinka dile nogaada dhal adinka bilaaba adinka dile markan juhdi badan dadaal badan booliiska beenanka mahadnagaana
waa xeerraaliyihii guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ugu horreeyay ay soo gaareen degmada afgooye iyadoona dhowr sano ay burbursan yihiin saldhigga iyo xabsiga dhexe ee degmada afgooye ibraahim maxamed muyowr adiga haya telefishinka dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa saaka la geeyey magaalada barow magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ciidankan oo isugu jira booliis iyo militari ayaa gaaray degmada ab degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose iyagoona sida la sheegay sugi doona ammaanka doorashooyinka waraasta qaar ka mid ah golaha shacabka ee dhowaantan lagu qaban doono magaalada baraawe ee gobolkaasi shabeellaha hoose taliyaha ciidamada booliska ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay ninka lagu magacaabo gaashaanley cabdi ibraahim shaamu iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha hoose weliba gudoomiyaha degmada baraawe liibaan abuukar ayaa ciidankaasi kusoo dhaweeyay magaalada baraawe iyagoona dejiyey qayb ka mid ah magaaladaasi amniga magaalada baraawe isugaan intay socoto doorashada lagu wado inay ka dhacdo magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose warkawarkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalkaasi maraykanka ayaa sheegtay inay iyadu ka hortagtay khataro dowladda dalkaasi ruushka ee la doonaysay inay ka fuliso gudaha dalkaasi ukraina waxaada gaashaandhiga ee dalka maraykanka ayaa sheegteen khatarahan dowladda dalka ruushka ay la doonayso gudaha dalkaasi ukrain ay tahay in ciidamo dabaabaad watay weliba kuwa sirdoona la geliya gudaha dalkaasi iyagoo wararka ka soo tebin doona xaaladaha ugu dambeeya ee dadka ciidamada dalkaasi ruushka kuwa neeto ee maraykanka aliraade ay ka wadaan qaybo ka mid ah gudaha dalkaasi ukrain ciidankii ugu badnaa ayaa la geeyey gudaha ciidanka ugu badnaaya dowladda dalka ruushku ay geesihaadka labada wadana wada wadaagaan taa oo iyagoo ku qalabaysan qalabkii ugu dambeeyay casriga ah dowladda dalkaasi ruushka ay farsamayso walba dhinaca laga qabo iskudhac laga yaabo inuu ku dhex maro dowladda dalka ukrain ee ruushka ayaa dunida inteeda kale u cabsi qabta halka dowladda dalkaasi ruushka ay taageerayso ciidamadeeda weliba halka ukrain ay taageere ka helayso neeto ee maraykanka inuu dagaalka halkaasi ka dhaco guud ahaana warkii habeenimo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsan akhyaarta la dhegaysanaysa ee caawa naganta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel